gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa daafuray madasha la tashiga bulshada ee maqaamka muqdisho iyo xuquuqda gobolka banaadir kaasoo ay ka qayb galeen odayaasha dhaqanka culimmada dhallinyarada ururada haweenka iyo hormuudka ururada bulshada soomaaliyeede qeybaha kala gadisan ee bulshada oo madasha ka hadlay ayaa soo dhabeeyey in maamulka gobolka banaadir uu qabto madal noocan oo kale oo looga dhegaysanayo taladooda si looga qaybgeliyo xulashada loo marayo nooca ugu habboon ee lagu xulinayo hanaanka maqaamka muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa sheegay in ay madasha ay bilow u tahay sidii bulshada ku dhaqan gobolka banaadir ay u heli lahaayeen xaquuqdooda matalaad si islamarkaasna ay go-aan uga gaari lahaayeen nooca uu noqonayo maqaamka magaalada muqdisho muddo badan ayay isweydiinayeen laakiin ilaahay waatuu leeyahy wa amruhum shuuraa baynahum marka bal in la isweydiiyo oo la tashado oo dadka waxgaradka ah aqoon-yahanka dhaqanka siyaasiyiinta culummada gebdhaha in bal loo isweydiiyo waa laga maarmaan sidaas darteed doodii sidaas ayaan maanta aan isugu nimid inaan halkaan ka daafurno kadibna aragtidiinna aan wax ku biirino oo aan ku darsanno qorshaha aan ku duulaan tegayno haddii aada duulaan tegayso waxa waaye duubkaa la dhuuqsadaa marka bal inaan duubka dhuuqsanno oo annagoo haysanno xigmaddii oo akhyaarta aan halkaan fadhido soomaalida waxay tiraa gunigeedkumu soo wada aruurto laakiin annagoo xigmaddiinni iyo kaashanayno ayaan rabnaa haddii ilaa idhaahdo inaan la goob tagno sida uu ka dhawaajinayo walaalkay shaatix ama cid kastaba ay ka dhawaajinaysay caasimaddaani waati hadda saddex noola soo bandhigay caasimad federaal ah oo sidii washington iyoo kale iska ah oo waxaba yaraatay matalaad ah iyo wax weyn aysan lahayn iyo caasimad dowlad goboleed ku dhex taallo iyo dowlad goboleed iyaduba caasimad ah saddexdaas option ayaana hor taallo mid isagu waa midkaan ka dagaalamayno diidannahay waxaan u soconnaa tii xuquuqda ay ku kasba laheeday banaadir